wafdigan uu hogaaminayo stephen shawares waxaa aqalka madaxtooyada kulankula yeeshay kusimaha madaxweynaha somalilan ahna madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil saylici iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada oo ay ka mid ahaayeen wasiirada arrimaha dibadda warfaafinta arrimaha gudaha diinta iyo waqaafta deegaanka iyo wasiiru dowlaha madaxtooyada kulankaasi kadib ayay warbaahinta kula hadleen aqalka madaxtooyada waxaana ugu horreyn ujeeddada socdaalka ka warbixiyey wasiirka arrimaha dibadda dhegta saacad cali shire oo markii ugu horreysay in faatay noo yimaada inay soo siyaartaan si ay ula kulmaan dowladda iyo axsaabta iyo ururada bulshada si ay ugu kuurgalaan xaaladeenna maxaan idhahdaa xagga abaaraha xagga doorashooyinka xagga bulshada dhinacyo fara badan saaka shirka waxaa noo guddoominayay madaxweyne ku-xigeenka si aad iyo aad u wanaagsan ayuu noogu dhacay si saraaxadnana waanu isugu warannay waxaan rajaynaa insha allahu inuu cilaaqaadkeenu awalba wanaagsanay innanka iyo mareenka inuu kasii wanaagsanaado sidii hore insha allah waxaan rajaynaa mar kale ay nagu soo noqdaan mustaqbalka safiirka maraykanka master stephen shawares oo isna warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in kulankaasi uu ahaa mid midho dhal ah islamarkaana waxa uu ka warbixiyey waxa ay dulucdiisu ahayd waxaannu ka hadalnay waxa wanaagsan ee somalilan u hirgalay xidhiirhka maraykanku la leeyahay iyo shaqooyinka badan ee aannu halkan ka qabanno iyo sidaannu kordhin lahayn waxaannu ka wada hadalnay saamaynta abaartu ku yeelatay dadka somalilan doorashooyinka madaxtooyada ee qabsoomi doona bisha noofembar iyo sida ay dowladdu u taageerayso waxaannu ka wada hadalnay oo kale amniga muuqda ee somalilan iyo dadkeedu ka hirgeliyaan halkan iyo gobolkaba iyo hababka kala duwan ee kale ee aan u sii wadi karno sidii laysaga kaashan lahaa islamarkaana loo waa markii u horreysay aan imaado somalilan laakiin ma noqon doonto markii u dambaysay waana soo noqon doonaa inta ugu badan ee aan awoodo gaar ahaan doorashada ka hor xubno badan oo kale oo ka tirsan dowladda maraykanka ayaa yimi yimaada imana doona waxaana jirta shaqo badan oo wanaagsan oo ay tahay in lala qabto dadka iyo dowladda somalilan waxaannu rajaynaynaa inaannu sii horumarino xidhiirkaas
Uh, good work uh, to be done here with the people of Somaliland and the government of Somaliland, and we really look forward to developing that relationship. Thank you.
safiirku waxaa kaloo uu la kulmay guddida doorashada uu matalayay guddoomiyaha guddidaasi cabdiqaadir iimaan warsame balse warbaahinta looma sheegin dulucda kulanka hase haatee waxay warar ay v o a heshe sheegayaan in layla xidhiidhay doorashada la filaya inay ka qabsanto somalilan saddexiyo tobanka bisha noofembar ee sanadkan iyo ilaa hadda waxaa ka hirgelay diyaargarowgeedii maraykanka waxa uu ka mid yahay dowladaha somalilan ka taageera arrimaha doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda waxaana xusud mudan in dhowr jeer oo hore ay doorashadu dib u dhacday ay hogaaminayeen hadallo iyo war-saxaafadeeddo aada loogu dhaliilay go-aanka dib loogu dhigay doorashada farxad maxamuud kaariye v o a hargeysa